hadda wuxuu u jiraa lix kilomitr wakti dhowna oo saacadaha hadda soo socdeen haddii ilaa yidhaahdo gacanta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo gacanta qaranka ayaa rajeeyay soo geli doontaa degmada ceelbuur haddii alla idmo markaad leedahay lix kilomitr jahadee laga jiraa ceelbuur
waddada isku xirto wabxo iyo ceelbuur bay ciidanka kusoo socdaan meelaha hadda u dareen bay laba jidgooyo dhigeen labada jidgooyana waa lasoo dardaray wax iskacaabin badan bay isku dayeen waxaasoo dhan ciidanku wuu soo dardaray maydkooda iyo dhaawacooda iyo waxoodan iyo baktigoodana meeshuu daadsan yahay hadeerna ciidankaasi wanaagsan buu u socdaa oo nabadgelyo ah magaalada ayuuna u jiraa lix kilomitr wakti dhowna insha allah way la wareegi doonaan marka waa xaggee meesha dagaalku ka dhacay oo aada leedahay ciidanku way ku dardareen al-shabaab waa xaggee meeshaas
waxay u jirtaa magaalada sideed kilomitr waa meel duur ah oo hawd ah oo xirmo ah oo isku day muddo badan dhufaysay iyo wax ka qodqodanayeen oy rabeen inay wax isaga caabiyaan waa duur oo meel hadda magac toos ale ma ahan si toos ayuuna ciidanka u dardaray oo way celin waayeen ciidankana isagoo nabad qabo ayuu hadda kusii socdaa sida aan ku sheegayba magaalada ceelbuur mar dhowna insha allah way la wareegi doonta waan la wareegi doonaa
caalbuur waa degmo istaraatiiji ah aada isha loogu haya marka la fiiriyo dagaalka iyo al-shabaabna aada u rumaysneedeen inay tahay saldhigga ugu weynaa marka marka laga yimaado rajada hadda aad qabtaan maxaa muujinaya inaad wakti gooban geli karaysaan mma ciidankii ma al-shabaab baa magaalada ka baxay
al-shabaab magaalada kama uso bixin wuu dagaalamay meelo badan buu ku dagaalamay tabarta urur sheegtay ciidamadan oo dhan kastay kasoo kubaareeyeen hore waxaa gacantooda uga baxay wabxo oo hadda ciidanku kasoo socdo waxaa gacantooda ka baxay cawsweyne cali heelle cali yabaal dhammaan hawdadka ku jireen aagga roongagood waxaasoo dhan baa laga soo sifeeyey waxay tijaabiyeen awoodda ciidamada kusoo socday xoogga dalka soomaaliyeed awoodooda ayay arkeen kadibna waxay dareemeen inays u barbardhigi karin waxay u bateen marka inay cararaan oo nafta maadiyaan qaybo kamid ah inaysa soo dhiibaan kuwo kaleetana hadda xariiradooda aan rajeynayna ay soo dhiibi doonaan marka magaalada ceelbuurna sidaasay gacanta kusoo gelisaa haddii aan la idmaana waxay hadda dabcan isleeyihiin hawdadka in ay galaan oo dhuumaaleystaan ay dib usoo rogaal celiyaanba ayuu ku jirto laakiin inaga oga hari mayno meel kastoy galaan ciidamada waxay u diyaarsan yihiin in haddii ceelbuur la qabto xitaa aanan difaac loo gelin oo meel kastoy galaan looga dabagalo
meelaha qaar duqeymaa ka dhacayay webxoo kale markaad qabanayseen aada baa loo duqeeyey albuurle waad ogtahay muddo dheer bay al-shabaabku iyo dadka deegaanku ku wada noolaayeen dadka shacabka sidee loo ogaan doonaa xaalkooda inkastoo dagaal xoogla aada ku wajahan tihiin
dadka shacabka waxaa u socda oo kusii wajahan waa wiilashoodii oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha laakiin dagaal baa dhacaya generaale taliyihii ciidanka
wax dhibaato ee dadku lama kulmi doonaan insha allah dagaalku ciidanku wuxuu usoo baran yahay meel xabaday kasoo dhacdo keliya inay u jawaabaan oo si toose ay cadowga u deegsadaan dadka shacabkeena ay ka ilaaliyaan hubka ay wataan oo noocyadiisa kala duwan inaysan wax dhibaatay ugu geysan ciidanka sidaas usoo baran yahay sidoo kale dadka shacabka ciidanku inay la soo dhaweeyaan cuntada la cunaan biyaha siiyaan dadkoodii waaye hoyooyinkood iyo walaalahood iyo aabayaalkood iyo culimadoodii waxa loo socdo dadka shacabke waa dadkeeni waa dadka ciidanku habeeni maanle u dhimanayaan u dhaawacmayaan marnana wax dhibaato ee shacabka iyo ciidanka ma ma ma ma rajeyna ma ma filayo in ay kala kulmi doonaan anaguna shacabkeena waayo wax hadda culeyska kalama kulmi doono soo dhaweynahay ayaguna ciidamadooda wax dhibaato kalama kulmi doonaan generaal ahme aadan albuur sidee bay muhiim idinkugu tahay marka loo fiiriyo dagaalka aada baa loogu diyaar garoobaya marka muhiimad intee laag bay u leedaha dagaalka hadda aad ku jirtaan ceelbuur waa magaalo istraajiti ah oo cadowga in badan ay haysteen istraajitana ayaga u ah annaguna istraajidiyad noo ah haddii ay gacantooda ka baxdana aysan kusii noolaan karin gobolada mudug iyo galguduud iyo gobolada dhexe intaba ceelbuur oo keliyana ma ahane waddanka soomaaliya o dhan ba anagu doonayna inaan ka sifeyno wakti kooban haddii aan la idmo marka laakiin ugu horreyntii waa meesha keliya oo hadda targetka noo ah ayaguna ay isku dayeen inay kusii noolaadaan ay difaacdaan wixii hadda ka dambeeyana waxay noqonaysaa uun inay firxadaan mana heli doonaan haddii ay goboladan gacantooda ka baxaan meel kale isku difaacaan haddii aan leedo galhareer intay bay u jirtaa intaysa muhiim tahay maadaama al-shabaab ay ku sugan yihiin
galhareedii iyaduna ciidamada hadda caws weyne joogaa kusoo socon doona iyo ciidamo kaleeto oo hadda aan doonaynin meelahay soo marayaan inaan sheego oo si qarsooni aan rabno inay cadowga bara bara ay joogaan ay u bartilmaameysadaan oo xoogka kusoo socdo ayada lafteeda gacantaan ku dhigi doonaa wakti dhow marka waa waa waa barta barta labaad oo aan rabno ayaduna inay gacantooda ka baxdo haddii aan leno saakay budbud meelaheeda dagaal baa ka dhacay budbud hadda yaa ku sugan maxaase noo sheegi kartaa khasaare hadduu jiro budbud anaga ciidanka anagaa ku sugan saaka afar saacad oo ciidanka la wareegay wax waana la kaleergareeyey taageed oo dhanna ciidanku way dhammaan way kaleergareeyeen wax culeysi kama jiro ayada lafteeda laba jidgooyo wax sidaasay miinooyin bay dhigeen meelo kaleeto ayaga howdada ay ku jiraan ciidanka bartilmaameedsado waa la baahsaday wax hadda khasaare oo ciidankeena soo gaarayna haba yaraatee ma jirto